أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jirta kufaarta kenya iyo kuwa murtadiinta ah ayaa bakhtiyo dhaawacyo ku noqday weerarka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku horjira gumaysiga saliibiyadda kenya saraakiil iyo xildhibaano taageersan murtad axmed madoobe ayaa sheegay inay degmooyin ka tirsan gobolka gedo ka difaacan doonaan kooxda rajada soomaaliya maxbuus ka soo jeeda geeska qaaradda afrika oo muddo toddobiyo toban sana ah ku xirnaa xabsiga guwantanamo bay ayaa jeelka laga sii daayey munaasabad lagu soo gebagabaynaya fatrada saddexaad ee waxbarashada macadka imaama sakhaawi ayaa ka dhacday degmada buulafullaay ee wilaayada baay يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna in ka badan shan iyo toban askari oo isugu jirta kufaarta kenya iyo kuwa murtadiinta oo bakhtiyo iyo dhaawacyo ku noqday weerar ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka wajeer ee ku horjira gumaysiga saliibiyadda kenya howlgalladan oo isugu jira weeraro toos ah qarax iyo kaminala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah ayay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka islaamiga banaadir shabeellaha hoose baay gedo iyo gobolka wajeer ee ku horjira gumaysiga saliibiyadda kenya aan ku hormarno wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerar qorshaysan ku qaadeen kontaroolka riddada ee darmoole ee degmada hilwaa ee magaalada muqdisho saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in weerarkaasi mujaahidiinta ay ku dileen ilaa saddex askari oo murtadiin ahaa halka ay ku dhaawaceen saddex kale oo murtadiin ahaa waxay mujaahidiintu weerarkaasi kusoo qanimaysteen laba qori oo aaka afartan toddoba iyo booshkooda dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka ambareyso ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellaha hoose waxay mujaahidiinta xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka arbaco oo ah deegaan ka tirsan deegaan weynaha ceelasha biyaha ee dhacwadada xiriirisa degmada afgooye iyo muqdisho wilaayada baaya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta xaafadda buula jameeca ee magaalada baydhabo waxaana jirta khasaare cadowga lagu gaarsiiyey qaraxaasi isla baay waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga murtadiinta xaafadda tawfiiq ee magaalada baydhabo isla sidoo kale wilaayada baay waxay mujaahidiinta xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada dinsoora wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee degmada buurdhuubo dhinaca gobolka wajeer ciidamada mujaahidiinta waxay xalay ka mid u dhigeen kolonyo ka tirsan askarta siliibiyiinta kenya gaar ahaan kuwa loo yaqaana afduubka ee afduubta dadka muslimiinta ah kaminkan waxa uu si gaar ah kaga dhacay agaarka deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ee ku horjira gumaysiga siliibiyadda kenya inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkaasi ku baktiyey ilaa sagaal askari oo kufaarta kenya ah waxaana jira dhaawacyo soo gaaray cadowga waxay sidoo kale mujaahidiintu kamiinkan ku gubeen laba gaaro oo kale ah taw iyo koyal waxaa sii kordhaya weerarada iyo qaraxyada ciidamada mujaahidiinta ay la beegsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada kufaarta afrikaanta ah kuwaas oo ay kala kulmaan dhigba xoogan saraakiil iyo xildhibaano taageersan murtad axmed madoobe ayaa sheegay inay degmooyin ka tirsan gobolka gedo ka difaacan doonaan kooxda riddada soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan maamulka shahaadala diriirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa bilaabay olole xoogan oo uu isaga difaacayo weerarka uga socda dhanka kooxda riddada soomaaliya murtad axmed madoobe ayaa xildhibaano iyo saraakiil ciidan u diray inta badan degmooyinka gobolka gedo si uu uga hortago abaabul ay kooxda riddada doonaysa inay kula wareegto maamulka degmooyinka gobolkaas xildhibaano dhowr ah iyo saraakiil ayaa gaaray degmooyinka beled xaawadoolow iyo luuq waxayna halkaasi ka wadaan abaabulla ay kaga hortagayaan qorshaha xasan gurguurte iyo xamse cabdi barre ee ah in gada laga jaro maamulka isku magacaabay jubbaland guddoomiyaha degmada dool oo ugu magacaaban maamulka axmed madoobe ayaa warbaahinta u sheegay inay dareemayaan dhiilo colaadeed oo oga imaanaysa dhanka muqdisho isagoona ka diga in ciidamo diyaarado lagu keenay laga soo dejiya degmadaas baar dheerana si haddaan xogta ku hayno iskudayo mataqaanaa waxaa jiray so lagu abaabulayay ciidamo iyo barnaamijyo iyo xasrado in laga sameeyo lagu geeyo arrintaas ayadaa ma suurtagelin guud ahaana gobolka iyo meelahan xadud anaga aan ku sugannahayna aad baa loo adkeeyey oo dolow iyo iyo meel kasto marka arrinta kale oo muhiimka waxaa weeye wixii caqabadaho gobolkan loo soo raro ma gobolkii ku ekaan mise xaduudahay ka gudbaan ayada lasoo dedan waa in la isweydiyo sababtoo ah gobolkan waxaa xaduud leenahay laba dowladood oo etoobiya iyo kenyaba waxaan leenahay ha laga joogo waddadaas wadda wanaagsan maaha wixii halkaas ka soo fashilmay gobolkan iyo dadkan soddonka sana mataqaanaa dhibaatada haysay in mataqaanaa lala beegsado oo lala soo aado suurtagal maaha mana suurtageli doonto insha allahu tacala hadduu ila raado arrimahan baar dheere hadda ka taagan iyo ciidamaha la daldala leeyahayna waa maqlaynay waxaa kaloon ogeyn in muddo hadda laba asbuuc laga joogo raaskamboni waxyaalo fara badan oo qatar ay ka dhaceen oo laga baaqsan karay oo dhallinyaro soomaaliyeed oo isku baabiyey taas haddii ay fashilantay waxaa jira marka isku dayo kale oo mataqaanaa xasaradahaas la rabo in loo soo wareejiyo gobolka gedo dhanka kale xildhibaano ka tirsan kooxda riddada oo laga soo xulay dhanka maamulka jubbaland ayaa wada abaabulle ay kaga hortegayaan dagaalka ay kooxda riddada ku iclaamisay axmed madoobe xildhibaan xasan firimbi oo goob fagaaraha ka hadlay ayaa eedeyn kulul u jeediyey xamse cabdi barre oo uu ku sifeeyey doqon shaqaala u ah xasan gurguurte isagoona ku hanjabay inay bayaan ka soo saari doonaan ra-iisul wasaaraha kooxda riddada
jibka ku jirana jibka xasan sheekhu yahay taasi waa ogaataan waa muhiim ra-iisul wasaaraha soomaaliya hadda jooga aniga xildhibaankiisaan ahay jubbaland lagu matalo waa shaqaale xasan sheekh u shaqeeyaan laguna baabi'inaya dadkiisii deegaanka go-aan qoraal ah oo rasmi ah waa laga soo saari doonaa bila kadaa annagoo xildhibaanadii u dhashay ama heer ahaan asaa ku ah soo saari doonaa bila karaa maadaama annaga xildhibaanadooda waxaan ugu baaqaynaa dal iyo dibad in is abaabulo hubkana la qaado jubbalandna la garab istaago dagaalka uu iclaamiyey xasan sheekh maxamuud waa duulaan qaawan oo qabiilaysan oo aan dowladaysaneen oo ujeeddo fog leh waxaana loo baahan yahay dal iyo dibadba inaan isku tashanno dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaala iyo hub ahaan nin waliba kaalintiisan inuu ka qaato kii jidda hore aadi kara inuu aado kii dhaqaalaha bixin kara inuu bixiyo xiisadda iyo khilaafka u dhexeeya labada maamul ee gaalada dabadhelifyada u ah ayaa gaaray meeshii ugu dambeysay tan iyo markii kooxda riddada ay amar ku bixisay in axmed madoobe lasoo xiro kadibna uu dhacay dagaalkii lagu kala baxay ee raaskamboni maxbuus ka soo jeeda geeska qaaradda afrika oo muddo toban iyo toddoba sanaha ku xirnaa xabsiga guwantanamo bay ayaa jeelka laga sii daayey faahfaahinta warkaasi waxaa inoohay walaakiin cali aadan cabdulaahi caliyare wasaaradda difaaca dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in xabsiga fadeexadda ku aanbaxay ee gawantanamo kasii daysay mid ka mid ah maxaabiista muslimiinta oo halkaas lagu tacdiibinayay toddobiyo toban sannadood oo xiriir ah war-saxaafadeed ka soo baxay bentagoonka maraykanka ayaa lagu shaaciyey in xabsiga laga sii daayay maxamed cabdulmaalig baajaabu kaas oo kasoo jeeda muslimiinta dalka kenya maxbuuskan oo sanadii labada kun iyo toddobadii ay c i adu xirtay ayaa ku eedeysanaa inuu ka tirsan yahay mujaahidiinta alqaacida faraca bariga afrika sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda maraykanka wargeyska washington post ayaa warbixin uu daabacay ku sheegay in maxbuuse maxamed cabdulmaalig lagu waayey dhammaan eedeymihii loo haystay kadibna la sii daayey iyadoo aan wax maxkamada lasoo taagin wararka ayaa intaasi ku daraya in siideymada maxbuus maxamed ay maxaabiista weli ku jilba xiran xabsiga gawantanamo ka dhigayso sagaal iyo labaatan maxbuus xukuumadda siliibiyadda maraykanka ayaa ku doodaysa in shan iyo toban ka mid ah maxaabiista ku hartay gawantanamo ay dhowaan sii dayn doonto xabsiga gawantanamo oo ku yaala gacanka kuuba ayuu maraykanka dhisay sanadii labada kun iyo kowdii kolkaas oo bush uu xamlada saliibiga ku iclaamiyey muslimiinta islamarkaana ay ciidamadiisu duulaan saliibiya ku qaadeen dunida muslimka ah gaar ahaan afghanistan iyo ciraaq hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa sheegay in gawantanamo ay ka dhaceen gabowdfallo aada u daran oo ka dhan ah maxaabiista islamarkaana uu bannaanka soo dhigay bahalnimada ciidamada siliibiyiinta maraykanka munaasabad lagu soo gabagabeynayay fatrada saddexaad ee waxbarashada macadka imaam asakhawi ayaa ka dhacday degmada bulafulay ee wilaayada baaye warkaasi waxaa mar kale inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
macadka sakhaawi waxa uu ka furan yahay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga waxaana lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka munaasabad lagu soo xirayay fadradii saddexaad ee macadkan ayaa dhowaan ka dhacday gudaha degmada buula fullaay gaar ahaan gudaha macadka waxaa munaasabada ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo nuqabo waxgarad waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale sheekh fuwaad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda ku sugnayd ayaa kelimadan goobta ka jeediyey
xaamilul qur-aanku waa nin alla ka baqaya inuu noqdo oo alle subxaanahu wa tacaala ka xishoonayo oo alle wuxuu ka reebay ka harayo wuxuu alla farayna fartoomayo thaaniyan xaamilul qur'aan waxaa laga rabaa an yacmala bilqur'aani qur'aanka inuu ku camal falo qur'aanku altarkiibu watarhiib buu ku socdaa alamru wannahyi buu ku socdaa qur'aanka inuu ku camal falo haaliثan waxaa laga rabaa xaamil alqur'aan lama xamala alqur'aana an yucallimahu nnaasa alqur'aan dadka inuu qur'aanka baro oo dadka qur'aanka gaarsiiyo isaga oo fiirinayo xadiidkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam xadiid cuhmaan ibni cafaan bukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray wuxuu yidhi cuhmaan rasuulkaan maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo dhahayo khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah qaar ka mida ardayda wax ka barata macadka gaar ahaan ardayda barata qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka lagu akhriyo ayaa soo bandhigay qur-aanka kariimka oo ay ku akhrinayeen qiraa'aad kala duwan بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون qaar ka mida waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay lanka mucalimka xaafidulqur'aanka ee xaamilulqur'aanka dadku waa inay ku bedelnaado si ilaahay tabaaraka watacaala qur'aan shay qur'aan barakaysan kuweelo waana kuwada khushuuco jazaakum allahu khayran baahidaasna teeganta hadda maybaa ognaa qiraa'aadkan iyo shu'uuntiyo lanki hadiyaari hadiyaari un walminin ku diyaarsan qur'aanka kariimka lah ku diyaari kor axaadiista lah ku diyaari kor ibnulqayim say kutubadiyo suyuudisay iyo rag badanoo ibnu taymi say kumid ah jazaakum allahu khayran warkana dheeray juhdi iyo dadaal iyo iska ogna barnaamijkanna iyadan ka faraxsanna waa barnaamij muhima aylan fokaynay fursadda wabilaahi towfiiq
ilaahay mahadiis bacadishama yang mahadnaqaana walaayada baaya alislaamiya yang mahadnaqaana jazaakum allahu khayran alana may kale yang mahadnaqaane macalimiintii alxamdulilah ardadan hasaartay oo dadaalka biidi hamiinandha faraasi maalan kuleelkan roogdi oo juhdi iyo dadaal badan ka biyaasisa ardadaas olan baradaan diintaan horumarto macalimiintii intaas ka dadaalasiya insha allahu mahadnaqaana may baana lanaa jazaakum allahu khayra ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray kelimad qayimahana ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar waxyaabaha ka dawaama korta walbarashadan khayrka iyo wanaagga badan leh qur-aanka ilaahay la barada qiraa'adka ilaahay hakadijiy laka barada macnaajay la barada iyo tafsiirshay talaawadiis la barada oo saxiixa ee la barada nicmadan may ka dawaamo kortee oo ka sii jaro kortee asalna in haayay markii horena laka helay jihaadka mujaahidiinta insuruyin lowla aljihaadu fii sabiili illaah amniga walaayaadka lakaxaysadoona ma jaro fadna cadaaladda jartoona ma jaro fadna macaahidda nocogan iyo khayrkan iyo wanaaggan lakabaradow oo raayo daaquudna lankaka hoos noolayneena ma jaro lahay asal may angaha marka aljihaadu fii sabiili illaah mayla dhoofaday lankasta oo walbarashada hadda dadka ka mashquulsan ah walaalaha furumo ka jara oo mujaahidiinta ah xabadi ridahaaya yani doco una la garab suranaan leylan nahaaran doco la garab suranaan fadligaanna aniyo niileyin aan qarno aan ogolaan macadka sakhaawi waa macad lagu barta qur-aanka kariimka iyo qiraa'aadka kala duwan ee qur-aanka waxaana uu ka furan yahay qaar ka mida wilaayaadka islaamiga mahadsaned abu xasaana warkii fiidnimo ee caawna dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh